dalka talyaaniga waxaa ku geeriyooday xalay saxafigii rugcadaag ahaa ee cali muuse cabdi kadib markii uu xanuun kusoo booday cali muuse ayaa horey uga soo shaqeeyay hay-ado warbahineed oo kala duwan soomaaliya gudaheeda oo ay ka mid ahaayeen wakaalada wararka a f b ansa iyo weliba b b c da haarun macruuf ayaa geerida cali muuse ka wareystay xasan beriise oo horey ay usoo wada shaqeeyeen cali muuse
cali muuse cabdi ilaahay jannadii ha ka waraabiyo inna lilah wa innaa ilayhi raajicuun cali muuse cabdi waxaanu isbaranay isla markii dowladdeennii dhexe ee soomaaliyeed ay burburtay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii xilligaasoo aanu ka wada shaqaynaynay joornaalkii ugu horreeyey af soomaali ku soo baxa ee madax bannaan oo aan anigu lahaa oo la dhihi jiray shabeelle bress halkaasaanu ka wada shaqayn jirnay aad baanu saaxiib u ahayn nin hal curin badan leh ayuu ahaa ilaahay jannadii ha ka waraabiya ummadda soomaaliyeedna waan uga tacsiinaya iyo xaaskiisa ugu horeyn ikraan iyo caruurtiisa iyo dhammaan bahda warfaafinta cali muuse cabdi wuxuu ahaa nin aan ku tilmaami karo oo isagoo kale u ahaa aan dhihi kara xataa ma jiro firfircoonida ku jirtay xoogga shaqo uu u hayay cali muuse cabdi wuxuu ahaa xataa weriyayaasha waxaa lagu sheegaa moogtaha intooda badan inay balwad leeyihiin ama qaad cunaan ama siyaari cabaan ama wax kala sameeyaanba cali muuse cabdi wuxuu ahaa nin shaqada keliya u gacan banaan oon wax balwada haba yaraatee lahayn raashinka inuu cuno un mooyaane marka cali muuse cabdi ilaahay jannadii ha ka waraabiyo wuxuu ahaa saaxiib aad iyo aad miigu weyn waa gartay cali muuse sidaad sheegtay nin weriyaa qiimo badan buu ahaa horaantii sagaashameeyadii ayaan aniga laftigayga isbaranay wuxuu usoo shaqeeyey wakaalada wararka ee ansa wuxuu u shaqeeyey b b c markii ugu dambeysay a f b buu magaalada muqdisho uga shaqaynayay maxaad ku xusuusataa shaqooyinkii xusuusta lahaa ee aada wada qabateen
shaqooyinka xusuusta laha aanu wada qabanay adigoo waataad la socoto waataan xafiis ku wada lahayn meesha la yidhaahda number afar oo aanu wada shaqayn jirna waxyaabaha uu iiga yaabin jiray waxaa ka mid ahaa masalan nin talyaaniya oo lagu afduubay goboladaasi bari oo muxuu ahaaye meel inta la geliyey howd oo lagu qarinayo ayuu xataa ka warqabi noo sheegay ninkaasaa la afduubo meeshaasaa lagu hayaa markaasaa na dhahayay anigu war meesha isgaarsiinba ma jirtee sideed ku ogaatay wuxuu ahaa nin dadka soomaaliyeed aqoonta u lahaa iyo dalka soomaaliyeed aqoonta u lahaa aanban ogeynba xataa cid aan la simi karo masalan ma jirin nin soomaaliyeed oo sodomeeyo da-da ahba soo gaaray oo uusan aqoonin ama waalidkiis aqoonin ama xaasaskooda aqoonin xataa ma jirin waa mararka aan is idhahdo soomaalidu waa dad yar mar haddiiba hal nin oo wada yaqaanaa la helayo waa gartay sanadihii ugu dambeeyey maxaan ku idhaahdaa nairobi uu ka shaqaynayay magaalada muqdishona dhibaatooyin dhinaca amniga ayuu kala kulmay xilliyadii ka horreysay maxaakiimta bal ka hadal arrintaa iyo xiritaankii hadda ka hor loo geystay waxaa jirtay intii uu noolaa general caydiid uu magaaladan muqdisho iyo koonfurta soomaaliya inteeda badanba isagu gacanta ku hayay ayaa waxaa jirtay mar intay wiilal dhallinyaro ah oo mataqaanaa qabaa'ilka meelahan degana ay qafaasheen oo kadibna loo bedelay oo la siyaasadeeyey oo c i d da la geeyey oo la yidhi mataqaanaa dembiye qaran buu galay ayaa jirtay oo la xiray oo uu ku dhibtooday annagana ku wada dhibtoonnay kulligeen sidaan uga soo siidayn lahayn laakiin nasiib wanaag markii ugu dambeysay waxa uu ilaalinaya ile waa dhallinyaro yar yar oo oo maleeshiyaad oo hubaysana derbiga ayuu ka soo booday marka saasuu ku soo fakaday wixii ka dambeeyey ma uusan kari karaynin inuu siduu rabo u dhaqdhaqaaqo dhibaato weyno xagga amnigaana waa ka jirta xamar guud ahaanteeda isaguna kumaba sii dirin oo nin muuqda oo wuxuu ahaa saxaafadda aad caalami ahaan iyo gudahaba ka shaqaynaya ayuu ahaa xataa joornaallo gudaha ayuu wiilasha dhallinyarada ah oo saxaafadda ka shaqeeya ayuu gacan siin jiray si ay joornaallo u samaystaan markaasuu weliba hagi jiray uu waxbari jiray uu ku maalgelin jiray xataa inay joornaaladooda yeeshaan marka gudahana waa ka shaqaynayay oo dhallinyaradaasuu kaalmaynayay dibaddana waa ka shaqaynayo idaacadahaas aad arkaysa oo b b c daas u shaqaynaya qaybta africa la hadasha waxay u shaqaynaya ansa oo wakaalada wararka talyaaniga ah waxay u shaqaynaya a f b oo ahayd wakaalada wararka ee faransiiska wuxuu ahaa nin howlo badan oo aad aad u tamar badan qofka xataa tamartiisa oo kale lamaba jira firfircoonida iyo xoogga
kaasi waxauu ahaa weriye xasan beriise oo khadka telefoonka ugu waramayey haaruun macruuf isagoo ka waramayey weriye cali muuse cabdi oo xalay ku geeriyooday dalka talyaaniga